Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Hiiraan Mudane Xassan Axmed Barkadle ayaa hay'adda SAFE Tanjil Train kala wareegay saddex ambalaas oo loogu talagalay degmooyinka kala ah Maxaas, Matabaan iyo magaalada Beledweyne. Madasha lagu wareejiyay gaadiidkan ambalaaska waxaa ku sugnaa maayarka magaalada Beledweyne, Nadar Tabax Maalin Guddoomiyaha degmada Beledweyne, Cumar Cali Sow, Maareeyaha Mashruuca Damal Caafimaad, Axmed Sheikh Cali, odayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne. Maxamed Abuubakar oo ku hadlayay afka hay'adda SAFE Tanjil Train ayaa ka waramay gaadiidkan ambalaaska ah ee ay ku wareejiyeen wasaaradda.
farxad inoo ah inaan halkan u joogno munaasabad kale oo muhiima oo aan ku wareejinayno saddex ambalaas oo mashruuca damal caafimaad laga soo galay sida aan ka wada warqabnaba sanadadii u dambeysay labadii sano u dambeeyey ee gobolka hiiraan in caafimaadka sistamkiisa wax badan laga qabto annagoo iska kaashanayno wasaaradda caafimaadka federaalka oo fanka bixisay iyo wasaaradda stateka oo maaragtay implementationka qayb ka ahayd iyo save the children iyo wardi oo local n g o mashruuca nala fulinayay waxaan maanta marka farxad labaad noo ah xarumihii dhammaan lixdankii xarun oo loogu talagalay mashruuca damal caafimaad oo shaqaynaya gebigood inaan halkan goobjoog u nahay isku xirkii ma aragtay ambalaasyada oo qayb weyn ka qaadan doono ambalaasyada halkan maanta aan keennay waxaan ugu talagalnay ma aragtay in baahi weyn loo qabay lixdankaas xarun iyo ka badan dhammaan gobolka hiiraan oo maaragtay caafimaadka arrimaha ambalaaska iyo dadka dhibaataysan hooyadii dhallaanka soo qaadideeda cillad weyn ay ka jirtay oo hooyooyinka iyo caruurta ay laga yaaba inay dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaareen in ay helaan adeegaas si dhaqsi ah ayaa waxay maanta ilaahay mahadiis ay kalliftay ama sababtay inaan helno saddex ambalaas oo maaragtay mashruuca world bank oo damal caafimaad laga soo iibiyey isku-duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka hiiraan mudane xasan axmed barkadle ayaa ka mahad celiyey gaadiidkan lagu wareejiyey
dadaal muddo soo socday ee guulaystay ee iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka heer state iyo heer federaal iyo hay-adda seef waxaa mahad ilaahay ah in maanta wixii ka dambeeyo aan la dhehaynin hooyaa foolanayso qaabkay ku soo gaari lahayd xarunta caafimaadka ama isbitaalka ayaa culays ka jira aan la dhehaynin degme hebel isbitaalkeeda waxaa yaala qof xanuunsan siduu ku soo gaari lahaa isbitaalkii gobolka intaa ayadoo iska kaashanayaan hay-adda seef oo xaqiiqatan aan dhihi kara ka gobol ahaan markii stateka hay-ado badanaa ka shaqeeyo laakiin ka gobol hiiraan ahaan wasaaradda caafimaadka ay heel iyo dadaal intaba ay la garab joogto wasaaradda caafimaadka
gaadiidkan ambalaaska ayaa qayb ka ah dhammaystirka mashruuca damal caafimaad iyo dadaalada ay wasaaradda caafimaadka ugu jirto kor u qaadista iyo tayeynta adeegyada caafimaadka